Tallaalada ururada bulshada rayidka ah ee Puntland Bunsa ayaa boqol iyo lixdan korjoogtada maxalliga ah ee doorashada magaalada Garowe uga furay tababarka habka casriga ah ee korjoogteynta doorashada golayaasha deegaanka Garowe, Daangoron iyo Godab Jiraan. Tababarka oo soconaya muddo laba cisho ah ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay mas'uuliyiin ka mid ah maamulka Puntland iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Guddoomiyaha Tallaalada Bulshada Rayidka Puntland ee Bunsa, Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya muhiimadda tababarkan.
marka een, korjoogtada waxaan ku dadaalnay inaan ilaalino commitmentigii ballantii aan la galnay waxaad la socotaan een, boqol korjoogto ah oo ka mid a hadda meesha fadhida ama ka badanba waxaa ka mid ahaayeen dadkii la tababaray oo labadii bishii may la tababaray oo d s d ay tababar ka siisay waxaan ku dadaalnay marka dadkaas liistadooda iyo magacyadooda iyo communicationka aan la leenahay inaan ilaalino waa la ilaalinay ee, ballantiina waa ka soo baxnay nambar yar baa lagu soo kordhiyey oo iyagana insha allahu tacaala aad ka caawin doontaan shaqada sida loo wadi doono waxaan ugu mahad celinayaa runtii xarunta d s d een, muddadii laga soo bilaabo da ee sida ay mar kasta khibraddeeda iyo tababarka iyo shaqadan ee khibradda u leedahay inay dhallinyarada dhexal siiso maantana runtii iyadana waa nala joogtaa waxaana laga yaabaa in ee, tababarkii hore aad qaateen componentiska waxyaaba ka koobaya ama contentiska wax unana iska bedelaan hadafka u timaadee inuu haya hadaf khibrad iyo cilmi iyo iskaashi iyo isbarasho Ee, workshopiska iyo ee, shaqooyinka noocan marka la isugu yimaadaan waxaa ugu muhiimsan networking qofka inuu networking yeesho dad kala duwan buu baranayaa dadoos aqoon buu la falgelayaa dadkaasi waa dad laga yaabo inay een, mas-uuliyiin kala duwan noqdaan een, howlo badan iska kaashadaan marka in- waxaan rabnaa intaad wada joogtaan inaad networking aad yeelataan isbarataan ee shaqooyinka aad ka shaqaynaysaan iyo arrimaha kale oo bulshada la xiriira naftirkeeda inaad ka arinsataan oo annaga naftirkayga waa u furannahay wixii talooyin aad haysaan wixii aad dardaarmaysaan wixii aad noo sheegaysaan dhaliilaha aan leenahay waxyaabaha aad noo soo jeedinaysaan intaba inaad noo soo gudbisaan
Tallaalada Bunsa oo qayb ka ah geedi socodka barnaamijka dimuqraadiyadda ayaa qaadanaysa kaalin korjoogto oo dhexdhexaad u ah xisbiyada siyaasadda iyo daneeyayaasha kale ee doorashada.